bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa idaacadda daljir iyo weliba jamaal faarxaadan runtii waxa weeye waxaan ku tilmaami karaa nasiib darro ummadda soomaaliyeed haysata waxa weeye nimankan madasha oo isku tilmaamo oo jooga xamar waxay dhigayaan ama ummadda soomaaliyeed u dhigayaan waxa weeye waa wax riwaayada mana rabaan inay dalkaani ka dhacdo doorasho hora xalaala waxaa taa daliil u ah waxa weeye shirkooda ugu dambeeyay hadda xamar ku yeesheen iyagoo muddo la dhihi karo labaatan beri ku dhawaad fadhiyey ee waxay ka soo saareen wax lala yaabay oo ummadda soomaaliyeed ee fulawaad ku noqday waxay dhaheen qodob dastuuriya qodobka toddobaatan iyo labaad ee dastuurka federaalka soomaaliyeed baanu waxa weeye jebinay waxaanu ku darnay sideed iyo toban xubnood aqalka sare taasna waxay ka baxsan tahay awooddood waxa weye dastuurkan ummadda soomaaliyeed buu udhexeeya ummadda soomaaliyeed baa samaysatay waxa weeye iyo waxay ka yihiin shaksiyaan waxna kama badali karaan waxna kuma dari karaan haddii ay ku dhaqmi waayaan ama jebiyaanna waxaa la dhihi karaa waxay sameeyeen dastuur jebin waxaana lagu qaadayaa dambi ah khiyaamo qaran awood maaha inay sideed iyo toban xubnood ku daran aqalka sare dastuurku wuxuu qorayaa konton iyo afar xubnood waxa weeye haddii ay ahaan waxa weeye toddobaatan iyo laba xubnood awooduma la dastuuriya waana shari daro qodobadatan laakiin dastuur baa la jebiyey iyo arrintaa ka hadlaysid ilaa iyo muddadii madashan watashu ay bilaabatayba dastuur laguma shaqeynayno waxaad moodaysa in madashu ay shaqeynayso haddii dastuur lagu shaqeynayo madaxweynihii dalka waqti watuu ka dhamaaday september xukuumadda uu ka dhamaaday baarlamaanka uu ka dhamaaday oo lama garanaya soomaaliya xataa cidda xataa ma awood u sheegan karayso dowlad rasmiga sheegan kartaa oo sharci ku taagan marka haddii ay wuxu ay ka dhigaan maxaa ku raha bal sidii wuxuun u hagaagi lahaayeen maxaa dhiba ku jaban waxa weeye dhibaatooyinka ummadda soomaaliyeed haystay dhowr laatanka sana bay aheyd waxa weye ninka mas-uula oo loo dhiibo waxa weeye mas-uuliyad iyo xeer iyo sharciyo nidaamka ku shaqeyn lahaado marka uu kursi ku fariisto wuxuu ka dhigtaa meel guri uu leeyahay buu ka dhigtaa ama meerada uu leeyahay suu doono ka sameeya shacabka soomaaliyeed oo rajooyin qabeen waxa weye rajadooda gudbeerku ku tuuraa nimankan hadda waxa weeye mudashaas ku sheegay ummadda soomaaliyeed waxaa moodaa maalinba maalinta ka dambaysa inay rajadeeda rabaan inay gud kusii kusii ridaan waxayna u egtaaga dad maaragtay lagu adeeganayo oo waxa weeye dano gaareh waxa weeye laga leeyahay dadkan madasha ah ummadda soomaaliyeed xirar bay u dhiibteen muddooyinkooda waa la dhaca waxa weeye maalinba maalin kasta waxa weeye waa waa ujeednaayo waxay ku kordhinayaan waqti bay kordhisanayaan waxaa umood hadda beesha caalamka inay maaragtay waxa weeye dhinacii wadaniyada iyagay uga dhowdahay waxaase intaasoo dhan kaga sii nasiixun nimankan waa musharaxiin waxa weeye musharaxiinta maanta meesha laga rabay inay ummadda soomaaliyeed kalsoonidooda waxa weeye hantaan oo ay ummadda soomaaliyeed waxa weeye wax wanaagsan tusaan oo ummadda soomaaliyeed ficil tusaan wanaagsan haddii maanta iyadiyo musharaxiina ummadda soomaaliyeed afartii sanoo hore ay lugooyo iyo dhibaato ay ku hayeen maanta maantana ay musharaxiin yihiin ummadda soomaaliyeed hagardaamadoda u jeedo waxaaba la yaafanahay waxa weye indhaabeegooda macnihi waxa weye ummadda soomaaliyeed waxay ka rajayn doonaan waxay ka rajayn doonaan in ummadda soomaliya afar sano soo socoto doonta waa maya ummadda soomaaliya maanta dhibaatada waa ujeedaan waxa weye maanta iyagu musharaxiin hadday dastuur jebin ay bilaabeen dee beri markay fariistaan ama madaxweyne noqdaan ama ra-iisal wasaare noqdaan maxaa laga filan karaa waxaa laga filan karaa inay wadankaba bar iibsadaan waxa weeye marka ummadda soomaaliyeed ma aqbalayso inta damiir kalena ma aqbalayso mana aqbalayno waxa weye inay sharciasuulka jebiyaan insha allah waxa weye waxaan rajeynaynaa waxa weeye inay maalmaha soo socdaan adoodii baarlamaankaaba la wareegay oo magacooda halkaasu inoo ka egyahay maal dambe insha allah iyo go-aankeeda waxa weeye sharci ma noqon doono baarlamaanka soomaaliyeed baa maanta taladu gacanta ugu jirtaa waxa weeye suu doorasho waxa kusoo baxo waxa weeye laakiin insha allah waxaa ka rajayn doonaa baarlamaanka soomaaliyeed inay noqdaan baarlamaan ummadda soomaaliyeed ka tabasabixiya dhibaatooyinka badan ee haysta waxaan rajeynaynaa ilaa iyo duu idmo in badan baarlamaan dastuurka iyo xeerarka ilaashan laakiin Waxaa madasha weeye- madasha waxaad moodaa inaad si gaara aad u eedeynaysa madaxda dowladda federaalka ah madaxdii maamul goboleedyada ayaa ku jira oo iyaguna go-aamada wax ku leh oo maxaan ku raha wax ka soo saaraya marka eedda waa mid loo sameeya miyaan la ohan karin
eedda waa wada leeyihiin waxa weeye go-aan kale waa soo wada saareen cid gaara ma laha waxa weeye eh, waxay noqonayaan maaragtay eh, eh, dambiilayaal bay noqonayaan ummadda soomaaliyeed dhinaceeda ka noqonayaan mar hadday dastuurka jabiyeen waxa weeye waa la noqon wax kaa qabi doonaa ilaa iyo hadduu idmo waxa weeye sideed iyo tobanka xubnood waxa weeye xaqna maa xalaalna noqon mayso xubnaha ka Waxaa sikow weeye- go-aamo kale soo saareen baa la sheegayaa oo ay leeyihiin een, qofka musharaxa matalan lacagta laga qaadayo iyo xubnihii baarlamaanka koob iyo tobankii guddiga khilaafaadku ay qabteen iyo oo ay qaarkood yidhahdeen waa lafsaxay iyo maxaan ku rahdaa qayb- waxaasoo dhan een, bal ka war waxaas waxaas awoodu ma laha yaa awood guddiga doorashooyinka ee baarlamaanku iska magacaabi doono Hmm, oo guddoomiyaha ku-meelgaarka magacaabi doono baa habraaca doorashada soo sameynaya hmm.
waxa weeye nin musharaxa waxa weeye isagu inuu dhamaa saan baa sameynaya saan baa sameynaya habraaca doorashaa sameynaya xaq uma laha waxaa xaq u leh oo guddiga doorashooyinka ee baarlamaanku iska dhex qaban doono guddoomiyaha ku-meelgaarkaana laga sugayaa iyagaana insha allah laga rajeynaya inay habraac iyo waxa weeye doorashooyinka ay soo sameeyaan ugu waxaa dambayn maqlaya maalin dhaweed ee, nimada ee madaxa oo waxa weeye watiida puntland qayb ka mid ah oona waxa weeye sa- sideed iyo tobanka xubnood oo kusoo guuleysanay in maaragtay si cad lagu daro waa kana waxa weeye lama qabno waxa weeye waana sharci daro in dastuurka la jabiyo ummadda soomaaliyeed waxa weeye sideed iyo tobanka xubnood haddii hore somaliland loogu haystay ee, saddex xubnood oo maanta sideed iyo toban xubnooda xaraara ay dhashay waxa qabaa waxay ku habbooneen in looga taraasulo waxa weeye intii sharcigu ogolaan inta Wa- ummadda soomaaliyeed ama dowladda soomaaliyeed ay cagada isku taagayso dabadaasna waxa weeye khayrish dastuurjabin bay waxa weeye ku garabsiiyeen madasha baa la dhihi kara waaya xildhibaan idinku adigu waxaad ka tirsantahay xildhibaanada puntland waxaadna leedahay een, in xubnihii somaliland ee xubno ee puntland ay leedahay somaliland laga doondooray ayaa tilmaamaysaa een, sacuudiga laftigiina eedda kuma lidin oo markii waxaan dhacayeen oo maxaan ku rahdaa puntland goboladeedii qaar kamid a laleeyahay somaliland ha looga baryo xubno een, oo ha laga een, ha looga soo reebo sacuudi kuma ma fiirsanayn oo madaxda labadii kala safnayn wallaahi waxa weeye arrintaas waa arrin foolxumo ah annagu intaas waanu ka hadlaynay madaxda iyo waftiyada xabar aadayay intaas waxa weeye waanu ku- eh, ku dabagalaynay oo waanu kala xiriirinay oo waanu kala xaajoonanay Eh, mar walbana waxay noo sheegayeen in xubnihii la soo celin doono in sharci daraana waxa weeye madashu ay codug u qaaday oo waxa weeye halkaa la mariyey Eh, mar walba rajaanu ka qabnay laakiin maanta say sameeyeen baa ka daro dibi dhala wax la aqbali karana maaha insha allah waxa weeye xubnaha waxa weeye dee midna waxa weeye eh, gobolkii nin kale waxa weye xubintiisa isagu uma magacaabayo walaalaha iyo waqooyi waxay leeyihiin waa waxa weeye saddex gobol saddexdaada gobolla dee waxay xaqa u leeyihiin bay qaadanaya dowlada kaleedii ay puntlandbay ka tirsan yihiin waa ka tirsanaan jireen waa ka tirsanaan doonaan mana aqbalayno waxa weeye eh, inay xubnahooda dhinacaas loo wareejiyo insha allah waxa weeye waxaanu ka rajeynaynaa baarlamaanka imaan doona ilaa iyo hadduu idmo iyo madaxda imaan doonta insha allah inaan kala xaajoon doono arrintaas dibna loogu soo celin doono inta uu dastuurka qolo ka tariya afarta ah